bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha oktoobar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxa ay ku waramayaan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi xilka qaadis ay ku sameeyeen guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenka madaxweynaha maamulka galmudug maxamed carabi kuwaasi oo beryihii dabaqilaaf xoogan uu kala dhexeeyey madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geele xaafa wararka waxa ay sheegayaan in xildhibaano kulan ku yeeshay magaalada cadaado ay xilka qaadis ku sameeyeen guddoomiyaha baarlamaanka sida uu shaaciyay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka galmudug oo shir guddoominaya kulanka xilka looga qaaday sida la sheegay guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi kuwaasi oo xildhibaanaha ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay shaaciyeen in muddooyinkii dambeba ay caqabad ku ahaayeen howlaha shaqo ee baarlamaanka maamulkaasi
cod loo qaado inuu xilkiisa sii hayn karin in kale idinkoo ah dadkii wakiilka ka ahaa shacabkan degan labadan gobol ee mudug iyo galgaduud waxaan rabaa mooshinkan oo ka soo horjeeda ama diidan inuu baarlamaanka sii shir gudoomiye gacanta kor ha u taagto dajiya yaa diidan yaa ogol waxaa gacanta taagay konton iyo laba xildhibaan wax ka aamusayna ma jiro wax diidayna ma jiro sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir saacaddan wixii ka bilowdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug doorashada guddoomiyaha iyo siday u dhici doontana kolley hadda ayaan wada faalayo doonaa inta ogol in kalsoonida lagala noqdo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi gacanta ka hor u taagto asalaamu calaykum waxaa xilka ka qaaday afartan iyo sagaal labana waa ka aamustay halna waa diiday intaas waxaa laga qaaday halkaas madaxweyne
waxaa arrintan ay imaanaysaa iyadoo khilaaf aad u xoogan uu ka dhexeeya maamulka waxaa dhinaca kale arrintan kasoo horjeesto been abuur ku tilmaamay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka oo u sheegay in xildhibaanada xilka ka qaaday ay ahaayeen xildhibaano tira ahaan gaaraya ilaa iyo afar iyo labaatan kuwaas oo u sheegay kulankoodaba inuu ahaa mid sharci darro ah sida hadalka u dhigay cali gacal casir guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxa uu tilmaamay in asiga iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug aysan jirin cid xil ka qaaday go-aanka baarlamaanka ay gaareenna uu yahay mid sharciga iyo dastuurka u yaalla maamulka ka hor imaanaya sida hadalka uu dhigay khilaafka xooggan ee haatan ka dhexaluulsan maamulka galmudug ayaa ah mid u muuqanaya mid sii adkaynaya xaaladda ka jirta deegaanada iyadoo sidoo kalena maalmihii dambe halka ay xildhibaano u joogeen baarlamaanka soomaaliya ee labada aqal ka tirsan xalka gaarista arrintaasi inkastoo markii dambe war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku shaaciyeen in guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ay yihiin shakhsiyaad laga abaabulaya magaalada muqdisho sida ay shaaciyeen war-saxaafadeedkii kasoo baxay xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalk soomaaliya
baarlamankuna ma joogin oo labaatan iyo afar qofood oo baarlamanka ayaa joogtay dad shacab aha lagu soo aruuriyey meesha oo dhalinyaro badan oo koofiya loo soo geliyey gudoomiye ku-xigeenka oo waa ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha dhahayana isagaa mar hore leeshin oo ka yiilay oo waa laga qaaday oo xilkiisa kursiga yeegaayo waqtigan hore wuxuu ahaa xildhibaan sababtuna waxa waaye ninkani muddo afar bilood ah baarlamanka uu shaqaynayo ma ayna imaanin xeroosaadka baarlamanka galmudugna waxa uu sheegayaa guddoonka haddii afartan iyo shan cisho oo xayid ah oo cudurdaar la-aan ah uu ka maqnaado guddoonka mid ka mid yihi sidaas ayuu ku sida udadegaa marka in oo shir la qabto oo dhalinyaro loo yeero oo baarlamanaa fadhiistan la yiraahdo oo sidaas maaragtay idaacadaha loo siiyo waa in la rabo maaragtay galmudugna lagu baabiiyo shacabkana lagu marahadaadiyo dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir ayaa beeniyey inay jiraan ciidamo ay wataan asiga iyo madaxweyne ku-xigeenka xilka ay ka qaadeen baarlamaanka maamulka galmudug waxa uuna xal ku tilmaamay inay tahay in dhinacyada ishaya ee maamulka sare ee galmudug ay heshiiyaan haddii taasi ay dhici weysana loo baahan yahay in loo eego dastuurka iyo hanaanka maamulka u yaallo ama midka federaalka sida uu hadalka u dhigay aniga meesha ku jirnaa ciidan ma haysano ciidanna ma aruursan haba yaraatee wax ciidan oo annaga aan ku dagaalamaynan ma jirto hal ciidan oo anigu yeernana ma jirto ciidamadii madaxtooyada hemisa iyo madaxtooyada joogay ayaa jooga ciidan beeleed ayaa arriga soo socda annagana dee ciidan annaga ayaan nahay oo runtii soo dhex galay oo meelaha socda ma jiro iyo oo ama ama amar aan ku leena waxaan hal u arkaa hal heshiiyo oo dadka dushoodana yaan lagu dagaalamin oo la kala garbaato hana lagu kala baxo galmudug sharciy leedahay dastuuray leedahay xeeroosar ay leedahay wixii laga waayana federaalka dastuurkooda loo noqonayaa ayaa ku taala dastuurka isaga ah sharcigana lagu kala baxo maxaa loo sameeyay sharciga haddaan lagu kala baxaynin
waxaa maanta laga sugayaa wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya in uu soo saaro go-aanadii kasoo baxay baaritaan lagu waday muddooyinkii dambe dilkii allaha u naxariistay xogeyihii ururka haweenka qaranka soomaaliyeed canab cabdulaahi iyo sidoo kale wiil ay dhashay batuule axmed gabal oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka oo lagu magacaabaya axmed jaamac kaasoo dhowaan ka yimid dalka canada laguna dilay magaalada muqdisho toddobaadkii lasoo dhaafay dabayaaqadiisii kadib markii gaarigiisii lagu horjaray gaariir nooca raaxada ah dabadeedna koox hubaysan ay rasaas hubiyeen waxa uu sheegay wasiirka amniga oo xilligaasi warbaahinta la hadlayay inaan la aqbali karin in gudaha degmada xamarweyne oo jidcadayaasheeda oo idil ay xiran yihiin lagu dilo qof muwaadin soomaali ah dabadeedna ay baxsadaan kooxaha dilka ka dambeeyey waxa uuse sheegay arrintaas inay tahay midaan laysaga hari doonin aysa mid sidoo kalena ay laba mid noqon doonto in saraakiil badan ay xiriirkooda ku waayaan xabsina u galaan iyo in asigu qudhiisa uu isaga taga xilka uu hayo sida uu ka dhawaajiyay xilligaasi kulan saxaafadda uu kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho
waxaan rabaa annagoo og daruufii wax kasta ay ku shaqaynayaan inay haddana dhacdada shalay dhacday aanu wax loo dulqaadi karin ayna ahayn sidii halkan uu ku sheegay taliyaha musimaha taliyaha sidoo kale kooxda hegan ay soo bandhigeen intaas waa kumaasdi laakiin intaasna qancimayso ummadda soomaalina qancimayso mana yeelen ogaada annagana meeshaasi joogi ma karno idinkana joogi maysaan waddankana waa al-shabaab loogu guuraa haddaan nidhaaha dhacdo kasto waa lagu daba taagaya iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yeelay ma leh waxaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo taliya waxaan umaleynaa taliyaha sida idin meesha waa igaga muuqday waa fadhiyaa jenaraal keliya in hadduu ilaah yidhaahdo maalinta isniinta berito waa jimco shaqeeya sabti axadaa haysataan isniinta waxaan rabaan meesha na imaado ama axadda axaddaan balanu sax watay waa maasan tahay axadda halkaan inaan imaado aan dadka u gudbin waxaan hayno oo suuta laga hidraa in nidhahdo annaga waa qaldannay annagaa fashilkaas keennay inaan nidhahdo sababtoo ah magaalada waa xirnay waxaan ogsownahay inuuna gaari dhaafi karin uuna ku bixi karin jidcadyaasha waa xirnay dadku waxaa la gelshay cidhiiri haddana suuqa xamarweyle in dhacda ay ka dhacdo aan niraahdo way baxsadeen taas wax la yeeli kara maaha mana ma dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badana xabsi u galaya dad badana xilkooda ku weydano hadduu ilahi rabi subxana wa tacaala haddii kale soo maha anaxankay ku weynaya ogaada haddaan inta sameeyo anaxankay ku weyna aniga uma joogo meeshaan umana imaanin shacabkana xilkan uma qaadin in aan iska soo fadhiisto aan baawar guriguf ku socdaa gurigeyga in sii dhex joogo uma joogo meeshaan waxaan u joognaa ummaddeena aan u qidmeyno ummaddu waxaan u qidmeen karnaa waxay rabaan inaan naga helaan haddii naga heli waayan qof meeshaasi joogaya male taas waa ballan taliyayaal waxaan codsanaa beri inaad shaqaysaan saa dambe shaqaysaan hadda halkaa isugu nimaan dadkaan aan u sheegno waxaan hayno waxaan ballanteena u yahay dalla ilaahi subxaana wa tacaala maalinta isniinta maalinta axadda iyo halkaan isugu nimaano marka waxaan booliiska kula dardaarmaya inay shaqada labalaabaan inay daacad ka noqdaan taliya waxaa igu maqaal ah in shalay meesha isgoos kasto magaalada muqdisho waxaa loo qorsheeyey toddobaadkaran ay joogtay ay saddex joogeen halka kale meeshay jireen waa rabnaa afarta kale meeshay ku maqnayeen waa rabnaa saddexdasna waxay samaynayeen waa rabnaa waxaasoo dhan waxaan iga fadhnaa maalinta axadda meydah inaan u sheegnaa rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo beliisku waa mahadcelinaa ciidamada qalabkiisa qaybahooda kala duwan ee duruufo ay ku shaqaynayaan shaqada ha labalaabaan waana dardargelin doona hadduu ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
iyadoo arrintani ay jirto ayaa haddana habeennimadii xalay ahaa qaybo ka mid a degmada hodan waxay ciidamada dowladda soomaaliya ka sameeyeen howlgallo baaritaano ah oo u muuqanaya mid guriguri ay u gelayeen xaafadaha waxaana la tilmaamay ciidamada inay wateen waraaqado ay ku qoran yihiin magacyada dhallinyarada qaarkood oo farfiiq ahaa kuwaasi oo bartilmaameedka howlgalka u ahaa sida dadka deegaanka ay inoo xaqiijiyeen waxaana ciidamada gacanta ay kusoo dhigeen dad aad u fara badan ugu dambayna qaar ka mid a dhalintii la raadinayay ayay la aadeen goobaha laamaha baarista ee ciidamada sida c i d da iyadoo dibna xorriyadoodii ay u heleen qaar kaloo ka mid ahaa dhalintii habeennimadii xalay ahaa howlgalka lagu soo qaqabtay maanta ayaa laga sugayaa ciidamada ammaanka in ay soo bandhigaan qorshe ku aadan waxqabadkoodii saddexda maalmood ee uu u qabtay wasiirka amniga ee ku aadanaa gacan kusoo dhigista kooxihii ka dambeeyey dilkii allaha u naxariistay canab cabdulaahi iyo sidoo kale wiilkii ay dhashay guddoomiyaha gobolka waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuul axmed gabale laguna magacaabayay axmed jaamac kuwaasi oo maalintii khamiista lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi habeennimadii xalay tiro madaafiica lagu weeraray waxaana la tilmaamay gudaha garoonka inay ku dhaceen qaar ka mid a madaafiicda lagu soo tuuray halkaasi wararku waxay sheegayaan in madaafiicdan aysan jirin wax khasaaro oo ay geysteen inta la hubiyey inkastoo ay wararka qaarna tilmaamayaan inay jiri karto waxyeelo ay geysteen madaafiicdan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo amisom ayaa gaaray goobta iyadoo sidoo kalena goobaha laga soo ridayay howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada mana jirta cid loo soo qabtay tirada madaafiicda ah al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka xalay lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo maamulka jubbaland ayaa soo bandhigay qorshaha maamul goboleedyada dalka ay kaga qaybgalayaan shirka dib u heshiisiinta maamulada federaalka qeybta ka ah iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo shirkanna horey uu iclaamiyey madaxweynaha maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa warbaahinta u sheegay in shirka waa tegista ergooyinka magaalada kismaayo ay bilaaban doonto saddexda bishan iyadoona la filayo shirkan in xal looga gaaro khilaafka baahsan ee haatan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya taa oo ka dhalatay khilaafkii khaliijka ee siyaasadaha kala duwan ay ku wajaheen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada
waxaa kaloo madaxweynuhu ka waramay gobol ay dowlad goboleedka jubbaland ku baaqday inay iskugu yimaadaan dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka si looga tashado ayaha qarannimada soomaaliya si loo horumariyo ammaanka si laisu kaashado iyo si looga wada hadlo hadday khilaafyada jira gacdogeli jireed hoos baa loo dhaqaaleeyay in soomaalinimo wax loo wada qabsado ugu dambayntiina kulanka waa laisku waafaqay waxaana ka soo baxay in guddiyo guddi soo dhaweyneyd iyo guddiyada ajandaha iyo habsamo socodka shirka la magacaabo sidaas oo kale waxaan codsanaynaa dhammaan ummadda shacabka reer jubbaland iyo ciidamada ammaankaba inay iyagana nagala qayb qaataan martigelinta wafuudda sharafta leh ee aanu dowlad goboleedyada ku casuunay iyo dowladda federaalkaba taas oo reer jubbaland oo dhan sharaf u noqonayso inaan noqono guri nabadeed danaha soomaaliyana ka shaqeeya runtii casuumadihii baa la qaybiyey shirka saddexda bisha ilaa shanta bisha ayay kusoo dhammaanayaan wufuudda haddii ilaah yidhaah
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray warka idiin aqrinayay intaynu dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo